cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida saameeyey ayaa dunida lagu arkay sanadii labadii kun sagaal iyo tobankii laba sano ka hor kaasi oo saameeyey caafimaadkii iyo weliba dhaqaalaha dunida ismaamulka mandheera waxa uu ka mid yahay meelaha dhanka ganacsiga iyo weliba caafimaadka uu ka saameeyey bulshada ismaamulka mandheera oon mikrofonka warbaahinta istaa la dhex maray ayaa waxaan wax ka weydiiyey saameynta dhanka dhaqaalaha iyo weliba caafimaadka uu ku yeeshay sida hoteelada waaweyn iyo weliba goobaha ganacsi ee kale iyo weliba sababaha keena cudurada noocan oo kalea ee halista ah waa kuwan qaar ka mida bulshada magaalada mandheera oo su-aashaasi ka jawaabaya magacaygu waa ibraahim saaq cimooyim degmada madheeraan jooga kontag madheera koroonaha saamayntu ku yeeshay ganacsiga dee adduunka o dhan baa maaragtay koroona gebagabeeyey waxyaabaha adduunka dhibaatada soo gaartay maaragtay gobolka northistan uu la qabaa koontiga madheera waxaanaan u aragnaa annagu aad buu saamayn noogu yeeshay annagu haddaan nahay reer kenya laba sano lama shaqaysanin ganacsiga waa xirmay wax kala socdo ma jiraan korona saamayn aad iyo aad u badan buu nagu yeeshay waana wax lagu daciifinayo waddamada afrikaanka weliba geeska afrika waxaan kuu sheegayaa masaajidka jaamiya mooska ku yaalay nairobi laba sano kitaabka jaamaca lama taaban war waxaasoo xagka kale xagee lagu arkay iskoolada kenya waa furan yihiin sekondaryaalka waa furan yihiin wasaaradaha kenya waa shaqeeyaan laba sano kaamila jaamiya mooska nairobi oo town ku yaalla kitaabka qur-aanka waa laga wardaynaya wax laleeyahay korona jira waana been waa dhaawaca loo soo jiidaya diinta islaamka koroonuhu waa wax dhufeesa xajkii baa naloo diiday cumradii baa naloo diiday dugsiyaalka qur-aankaa la diiday magaciido axmed nuur deerow maxaan ku magadheerahay lee aqaana junior deerow lee aqaana marka xafiiskan shilow milkiilaha aan hadda u joognaa oo shaqaalahan ka nahni mudda awgan hadda laba sano ku dhowaan waa laga joogaa cudurka corona oo odna saameey saameyntii oo weli aan ka kaabsan lan waayo waxa anaga aan ka shaqaynayn waa uun tigid gooyin iyo alaab la qaadaa aan u xilsaarannahay dadkii reer nairobi iyo reer mandheeraaba awgan diyaaraddii sidii laga rabi oy buuxsamaysa ma buuxsamaysa maray inta mandheer haafka noqoni maray nairobi haafka noqoni saana saana dadka markay imaadaan dadku waa gorgortamahayin hataa jeebkayn inaan lacag kataa ugu bixin oo lafihii diyaarad aan kabna ay marmar na qabsani taasna waa soo marni ani horta magacay waxaa ladhahaa aadan ibraahim cabdiraxmaan anoo ku hadlaya codka oo hoteelka weyn oo granada adi horta waa mahadsantahay adoo lafageri oo maanta nugu soo booqatay hoteelka taas mahadaa ku celina tan labaad cudurkan hadda oo korona oo hadda magaalada qabsaday oo meel kasta ku yahay gaar ahaan annaga oo hadda garanadha hoteelka weyn joogna markii hore saan may heni jireen hoteelkan cuntadii hadda annaga karin jirna hadda ma karin waa layska imaadaa cunto yaraa la hagaajiya bukin wax hataa qololayaha markii hore hataa nafaas ma jiri jirin laakiin maanta ma jiraan oo shaqadaas maanta ma jirta waxaa yeelayaa cudurkan oo korona oo annaga saameyn nagu yeeshtay hataa shaqaalaha qaarkooda waa laska fasaxay qaarkood wax yaraa joog waxaan dhihi lahay ilaha naga dulqaada corona magacayda waa axmed aadan isaaq waxaan degan yahay mandheera horta waxaa waaye wax xun aan mandheera ku arkay runta dalla sheeg dadkan dameeraha ku dhaqaalaysanaayeen dameer si caadi maahayn sida raraayin waana dilayn waxaan arkay dameer oo lagu raray over seventy centimet markii bamsa la soo gaaray way fuuli waysay annakaa soo istaagnay waa riixnay dad ka hadlaayna ma arkin uqubadan korona waxaa keeni kartaa taas ka mid ah maxamuud maxamed sheekh maxamud alfagri warbaahinta sta mandera